halkan waa xarunta iskaashatooyinka horyaal ee ah goob lagu sameeyo hilibka oodkac ah ayaa waxaa iska kaashadeen qaar ka mid ah haweenka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose haweenkan oo ka kooban afar dumar ah ayaa iska kaashaday hirgelinta iyo iibinta hilibka geela kaasoo loo yaqaano oodkaca xaruntan waa mid ku cusub deegaanka taasoo keentay in ay dumarkani hawshan ay ka bilaabaan kuna maareeyaan noloshooda sukeeni yuusuf maxamed waa hooyo haysataa ilmo agoon ah waxayna ilmaha ku korisaa shaqadan hilib karinta ah doorka shaqadan ay ka qabata ayaa ah qaybta hilib karinta waxayna howshan ku guda jirtaa afar sano
anigu qaybta shiilitaankaan ahay qaybta shiilitaankaan ahay aniga labada gabdhood ee kale gabadhanna waa way noo gadaa waxweyn baa iska bedela dee shaqo aan bilaabanay oo noo hirgashay oo noo shaqaynaysa weeyaan afar sano weli hadda dhaqaalo weyn oo sii wadwadna igama soo gelin laakiin nolol maalmeedka ilmaha uu iga dabaray wax badan sida ay sheegtay cabdili ibraahim khaliif oo ah hal abuuraha fikraddan oo aan kula kulmay goobteeda ganacsiga ayaa ka warbixisay waxa ku dhaliyey iyo sida ay kusoo bilowday hawshan
kole ganacsiga waxaan ku dhahay waxaa nagu waxaa igu dhiirigeliyey oo bilaabay arrinta kow anaa bilaabay waxaan u bilaabayna kolkaas ganacsiga ugu yar ee macnaha aan kismaayo laga isticmaalinaya ugu yar inuu yahay yaan yaan dareemay marka maadaama hadda ay badato magaalada ay baratay laakiin markaas sidaas looma aqoonin marka ganacsiga ugu rar inuu yahay inbaan inbaan isfidhi nad ka bilowday anigana aan macnaha aan qof shaqa diyaar u ahaa wallaahi wax igu garabsiiyey ma jiro anun baa bilaabay gabdhahan baa la gabadhan iyo iyo kolkii gabdho kalea la arrinta aan la wadaagay markaan la wadaagay gabdhihiina way soo dhaweeyeen sidaasaan ku bilowna arrintii mudayar baan ani aan keligay waday kabacdi gabdhahaan usoo bandhigay gabdhihii markaan usoo bandhigay oo dhig shirkad ma noqonaana arrinta iga aqbaleen sidii baan aan isugu nimid oon gabdho iskaashataa u noqonay wax badan bay ii qabataa oo maxaan ku dhahay danahayga ku oofsadaa maalinkii hadee maxaan ku dhahay bishii walba waa si oo waktiga macnaha wacyi lagu jiro marba si baa wax loo gataa badeecada mar walba maxaan ku dhahay isku mid ma aha laakiin baahiyo badanay noo dabooshay baa jirta oon aan ku qabsanaa oo waxaan ku dhahay wax badan oon faa'iido badan baan ku qabnaa wallaahi wax caqabado ahoo saasoo kala kulanay ma jirto marmar haddii hilibka uu qaaliyoobo oon weyne hilibka oo macnaha markii roobku da-e ee geela la waaye ah iyo mararkaasba ogee caqabad kale oon kala kulanay dadku way una soo dhaweeyaan way shaqo fiican ba weeyaan dhiirigelin baan dadka aan ka helaa ayaan xasan maxamed radio kismaayo